howlwadeenada ciidanka booliiska s c kaatumo iyo weliba ha kordyeena nambara gagaaban oo longu taragalay inay bulshada la hariiraan markii uuse meeldabku ka haasay gurmad degdega langasoobe taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska s c kaatumo cusmaan ibraahim oo isugu heliyo hokeyaha dowladda hoose degmada iyo weliba kormeerena xarunta ciidanka dabdamiska ee caasamada s c kaatumo ee laasacanood mas-uuliyiinta ayaa howlwadeenada xaruntaasaytay ka bogaadiyeen foojignaanta iyo sida marwalbiyo diyaarankeeyeen kuhowlgalowka iyo gurmadka degdega oyan ku jawaabayaan khataro hafood saarow bulshada caasamada walibana mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada dabdamiskaba bulshada caasamadan kabaagana inuu la hariiraan nambarada gagaaban ee sagaal sagaal afar haddii ambaahadan ideeg dabdamis ankoreen hokeyaha fulinta caasamada boosdubud iyo ku hadleh ujeedka kormeershey waxaan soo booqanay xarunta ciidanka dadamiska xarunta ciidanka dadamiska aan ugu nimi dhiirigelin shaqo inay shaqada dardargeliyaan runtii ciidanka dadamiska aad iyo aad baan u bogaadinaynaa shaqada ballaadhan ay u hayaan ummadda reerisi gaar ahaan ummadda shacabka caasimadda ku dhaqan runtii waxaan leenahay howlkama daalooyinin weli hawsha waa hogadii aad iyo aad baan ugu boorinayaa uguna dhiirigelinayaa shacabka sida hagarla-aanta ay ugu shaqaynaya inay sii laba jibaaraan runtii dandamisku waa lafdhabarta bulshada waxay badbaadiyaan khataro badan oo saameyntooda leh waxaa jirta gaab oo ah gaabkaasoo ah in xidhiirka dadweynaha ama shacabka caasimadda iyo ciidanka dandamisku inuu gaaban yahay oo qofka markii khatari ku timaado uu raadinayo nambar ama cid uu la xidhiidho uu raadinayo marka waxaan leenahay shacabka ku dhaqan caasimadda maamulka s c khaatuma laasacanood ciidanka dandamisku wuxuu leeyahay lambar gaaban oo telesom ah oo naynefoor ah markii aad aragto khataraha saameyntooda leh ee ugu horeeyaan dabka iyo waxyaalaha kale la midka ah inay ciidanka dandamiska la soo xidhiidhaan kalana soo xidhiidhaan nambarka gaaban sagaalsagaalfoor si ay u samata bixiyaan ama ay u xakameeyaan khatarta dabka ka dhalanaysa ama waxyaalaha kale la midka ka dhalanaya si aad u heshaan markiiba nambarka gaaban ee sagaalsagaalfoor waa inaad kala xidhiidhaan ciidanka dadamiska ciidanka dadamiska wuxuu u diyaarsan yahay ka hortagka khataraha saameyntooda leh oo ka mid yahay dabka iyo waxyaalaha kale la midka runtii ciidanka dadamisku waxay u diyaarsan yihiin oo gaadiidkooda iyo ciidankuba u diyaarsan yihiin afar labaatanka saacba inay ka hortagaan khataraha saameyntooda leh oo ugu horeeya dabku dhanka kale taliyaha ciidanka booliiska s c kaatumo ismaan ibraahim iyo ku hadlay muhiimadda xaruntan bulshadii angleta halkan waxaan isu soo taagnay inaannu ogeysino bulshada reer laascaanood gurmadka degdega ah ee ciidanka dabdamiska ugu jiro caasimadda sc kaatumo oo ah lambarka gaaban ee ah ama inay bulshadu nagala soo xidhiidho saacba haddii ay arkaan masiibo dabeed ilaahay inaguma keeno ama masiibo kale oo u baahan samata bixin iyo badbaadin in loo sameeyo sida dhacdooyinkii ugu dambeeyey labadii guryo hadeer ugu dambeeyey ee gurtay oo noqday in khasaare badanu ka yimaadaan maadaama ay keeneen in telefoonna raadis ama lug xeradadeeda loogu yimaado kilibka ujeedka ugu weyn ee aanu dubnay waxaa weeye inaannu helno bulshadeeda reer laascaanood ee sida quruxda badan qiimaha le noola shaqaysa inay nagala soo xidhiidhaan lambarka ciidanka dibdamiska ee ah ama intaasa wacyigelinta koowaad aan ugu dirino ay tahay bulshadana waxaanu ka codsanaynaa marka aa aafada masiibada aad aragto goobta inay noo banneeyaan markaan isu soo taagno inta ugu badan waxaa qofku isku dayayaa marka hore adigu wax badbaadi oo marka hore samata bixin samee laakiin waxaa keeni karaysaa inay hawshaasu ama dhibaatada kugu dhacday ay sii ballaadhato isla sikinkiiba haba yaraada hana weynaadaba eh markaaad aragto masiibo dabeed ilaahay naguma keenee inaad la soo xidhiidho lambarka gaabane ciidanka dabdamiska ee ah wicitaanada nambarada oo lan isticmaalo karo shirkadda telesom iyo weliba laka dhigay bilaash iyo markaasayti aan la hariira qof kasta